Dab xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xarumaha ganacsiga ee ku yaala isgoyska shaqaalaha ee magaalada Muqdisho. Dabkan ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn waxyaabaha sababay ugu dambeyna lagu guulaystay in la damiyo waxaana ku gubtay ku dhowaad hanti lagu qiyaasay toddobaatan kun oo doolar. Injineer Axmed oo ka mid ah ganacsatada suuqan ku hanti beele ayaa ka warramaya saameynta uu ku yeeshay dabkan.
meeshaan xaruntan oo ganacsiga oo elektarooniga lahaa xalay abaaro salaad subax markaan qaatay aan rabo masaajidka inaan aado aan miskol waxaa arkay yari diriska oo biibtida arkay miskolkiis marka waxaa ninka xilligan sacaan kusoo wacayo wuxuu kusoo wacaa dhibu kusoo wacaa ku celi salaad intaan gelinaa wacay marka wuxuu u sheegay meesha waa gubanaysaa u dhahay marka marka masaajidka aadi rabo laakiin guriga qolka salaad iskaga buubsiistay salaad waxaa isku tukaday waa soo baxay mootaa soo raacay meesha imaaday meesha waxaa u imaaday oo ziir ah oo dambasaa u imaaday marka qolooyinka dabdamiska wacay waa soo daaheen sheegeen inay albaabka saldhigka inta qucayna la jibiyey la jibiyey markii gudaha lasoo galanay alaab yar alaab yar gees yar dukaanka gubanayay laakiin ayay u suurtagali weysay inay damiyaan qolada dabdamiska marka la wacana waa soo daaheen oo gadaal ka imaadeen markay meesha baaba'day kadib ay imaadeen dabki dhulka yaalo wixii gadaal yaalo holac yar le ay baabi'iyeen marka magaciis wuxuu ahaa meeshaanne meel hadda oo qaybtan qayb ah ku wadna balaarin oo ah qayb farsamada iyo moobeelada ku iibinaynay moobeelada lagu farsameeyo iphone-ada magaciis wuxuu ahay laptopska xitaa birintada ku habeynaynay marka meeshaan ilaa hanti waxaa ku jirta asadka hantida xisaabta aan ugu dambeysa ahayn waxaa waa lacag lixdan kun oo doolar ka badan waaye xisaab xiraa waxaa u ballansaneen inaan bishaan soddon iyo kowdeeda aan sameyno maanta shaqaalaha ilaa qof afar qofooda meesha ku shaqeeyeen meesha ceesha ka raasanaysa oo qof dumara ku jirto dabkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxaa inta badan ku hanti beelay ganacsatada suuqa oo isugu jirta dan yar iyo ganacsato muddo badan ku jirtay suuqan